بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الشيخ أبو شجاع رحمه الله فصل في أركان الصلاة وسننها wuxuu fasal u yahay arkaanta salaada iyo sunankeeda sidii fuqahadu ay maaragtay baabkan u kala sheegaan iyo muxadisiinta ama axaadiista u sharxaysa waa kala duwanta axaadiistu salaada hay-adoodao dhan ay sharaxdaa wixii sunaa iyo wixii waajiba waa la isku daraa iyo wixii kayfiya ah saxaabadana saas u sharxi jireen axaadiistuna saas u sharaxdaa culimmada hadda madaahibta waaweyn sida imaamu shaafici kitaabkiisa al-um uma kala qaadin sunan iyo waajib sifada salaata wax alla waxeeda waajibka iyo sunnadeeda iyo quruxeeda sida sunadu tusinayso sheegay sidoo kale mukhtasar almusani saasoo kale u sheegaya laakiin fuqahada muta-akhiriinta aha bilowday inay maaragtay ay kala tafriiciyaan oo sunanta iyo arkaanta ay kala soocaan iyo hay-aadka si uu qofka u kala fahmo waxa waajibka iyo waxa kale waa ilaa axaadiidta iyo culummada ma garatay sifatu salaad toosay u sheegaan wax alla wixii ku soo aroortay saasay maaragtay u sheegaan yacni imaamu shaafici wuu kala sheegayaa runkuniga markuu ka sheekeynayo inta waajibka adnal kamaal iyo kamaal u kala qaybina macnaa kamaal adnal kamaal waa inta waajibka u gudaysa kamaalkana macal sunnada marka lagu daro waa saasay u kala qeexaya marka waxaan sameynaa markii sunnadii waxoo dhan la kala sheego hadhow insha allah sifatu salaad oo isku dibaridan sida axaadiidu u sheegto aan kusoo gebagabayn doono wa arkaanu salaati salaada arkaanteeda hamaaniyatu hamaaniyata cashra ruknan wey macnaa hamaaniyata cashra ruknan macnaa waxaa weeye waa khabar ay dhacaysaa laakiin maadaama ay murakab ay tahay iyadoo issaaran ay mabna cala alfatxi fii maxali rafcan ay tahay waa sideed iyo toban rukni inta waajibka oo arkaanta muhiimka rugni ugu horeeya anniyatu niyada waa macnaa qofku inuu niyeysto muxuu niyeysanayaa salaada waajibo ilaahay ku farad yeelay inuu tukanayo oo thawaab uu ku rabo hadduu ka tagana cuquubo uu kaga cabsanayo ilaahay dartiisana uga tukanayo salaadaasna uu niyada uu ku cayinayo niyadana maxalkeeda waxaa weeye alqalb qalbiga weeye talafudka waa bidco weeye in lagu dhawaaqo laa um lishaaficina ma ku taalo mukhtasar almusani iyo kood kuma taalo muta-akhiriinta unbaa dhahaya maaragtay yacni atalafudu sunnatan si maaragtay lisaanka iyo qalbigu si saacida laakiin wax sunnaa ma jirto bal waswaasay keenaysaa nacam waswaasay keenaysaa bal waswaasay keenaysaa marka daliisheedana waxaa weeye qowluhu sala allahu calayh wasalam inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli mari-in maa nawa acmaasha waxay ku xiran tahay asixitaankeedu niyada marka qeybtaas waa qeybta fiqiga ku saabsanoo niyadu siday culimmadu yihaahdaan waxay kala duwdaa beyna alcibaadati waalcaada cibaadada iyo caadaday kala duwdaa oo qofku waxaa dhici karta inuu qubaysto oo nadaafad u qubaysto ama qubays sunnaa u qubaysto sida maaragtay qasluljumca oo kale u qubaysto ama qubays waajiba sida qasluljanaaba oo qubaysto saddexda niyadaa kala duweysa soonkii oo kale inuu soon caafimaad oo u soomo oo caafimaad ahaan oo u soomo min baabi sixa iyo inuu u soomo maaragtay min baab asunna baalkan hal ii daaran xoogaa dhaxana dareema min baabi sunna inuu maaragtay u soomo iyo min baabi wujuub inuu u soomo oo soon waajiba iyo soon sunno ah iyo soon iska sixi oo qofku cuntada uu iska daayo intaba niyadaa kala duweyso waxay kaloo ku saabsantaha la yidhaahdaa fiqiga tamyiizu alcibaadati can bacdiha albacd cibaadada in qaar la kala sooco salaad duur iyo salaad subax iyo salaad casir niyadaa kala soocaysa qaybtaa marka waa qaybta fuqahadu ay baaraan wa inamaa likulli mri-in maanawaana qaybtaas dambe dadka culamaada suluuga iyo tawxiidkaa baaro oo macnaha waxay camalkaaga waxaad ka niyeysato unbaad ka leedma ilaahay dartiisaad uga jeeday iyo adduunya raa mase adduunya raadis iyo isusaa uga jeeday haddaa ilaahay dartiisa uga jeedo waxa weeye ilaahay wuu kaa hawaabina haddaa adduunya raadis iyo masaalix kale uga jeedana qiimo ma laho qaybta danbaa miithaalka caddaynaya faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih qofkii ilaahay rasuulka darti usoo haajira iyo nusrada alleh rasuulkiisa waxaa loogu beegayaa ajarkiisa lagu siinaya qof ilaahay rasuulkiisa u haajiray way ka weyntahay in la yidhahdo ajruhu kada wa kada waa nin ilaahay rasuulkiisa u haajiraa la yidhi waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuhaa oo imra'atin yatasawajuha qofkii usoo haajira adduunyo ou helo ama gabar ou nikaaxsado un adduunyo qaradkiisa u yahana fa hijratu ilaa maa haajare waa adduunyadaas usoo haajiro un wey intii la rabaa laga siinaya marka qaybtaas culimmada tawxiidkii arbaabu suluuga iyo suhdiga ayaa qaybtaas marka baaro waa baabka ikhlaaska loo yaqaano oo maaragtay oo lidu riyaa iyo waxyaalahaas maaragtay ah kaasaa marka looga jeeda niyada marka fuqahada furuucda waa isku dhibaan waxay leeyiin markaad xiranayso waa inaad sideed iyo tobankii rukni iyo waxyaalaha aad soo xaadirsato dadkii markii waswaasay ku qasbayso laakiin culimmada qaarkood sida nawowi iyo waafidiyaan waxay yidhaahdaan iqtiraan curfiyaha umbaa umbaa keliya waajiba macnaa salaadaas maaragtay say tahay inaad niyeysato maca arkaanteeda kaamil ee rugni walba soo xaadirso waxay ku leeyihiin macquul ma imaam axmedna waaba sahlaa wuxuu leeyahy maalan guri haddii aada ka soo kacdo sida ibnu rajab oo maaragtay oo uu ku baxfiyey jaamicul walxikam adoo duhur ku talagelahay laakiin markaad uun xiranaysay unbaa un qalbiga wax yar inay casirtahay in kale adig markaas maba aada kala dareemi wuxuu ku leeyahay dhib ma lahan xoogaagaas yarka sahwigaa sababtoo qof walba waa qabsan kartaa almuhim qofku markuu kasoo kacayay meesha kusoo talagalay salaad duhur inay tahay xoogaa uun qaflo yaroo ku dhacday laakiin maskaxa dul ahaan waa ka xasuusan yahay intaas yartaa hadhow salaada ma u soo celinayo taasna ibnu sheekh cuthaymiin waa istixsaansaday wuxuu dhahay waa laga maarmaan sababtoo dadku waxa weeye mar kastaba wixii waa niyeysan yahay laakiin markaa waxaa dhici karta maskaxdiisan oo ku jirtaa inuu xaadiriska inuu iska iloobo laakiin maskaxdiisa iyo niyadiisa way ku jirtaa marka saa in loogu sii tashadudo ma aha maxalkeedan waa markaa takbiirsanaysid waa nacam anniyatu koo iyo tobankii kan ugu koobaad anniyatu niyo weeye iyo walqiyaamu tan kalena rugniga labaadna alqiyaamu in la istaago salaadii in loo istaago maca alqudrati waa qofku haddii u awoodo ilaa ilaah baa faray waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahay u istaaga subxaana wa tacaala nabiguna wuxuu ku yidhi cimraan bnu xusein salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan adigoo taagan tuka haddaadan awoodin adigoo fadhiya nacam tan kaloo saddexaadna wa takbiiratu lixraami allahu akbar in la yidhaahdo marka iyadaana lagu bilaabana qiyaamka hadde waa rukni oo ficli ah wey oo de waad istaagaysa niyadiina waxaweye waa rukni oo iyaduna qalbi ahoo qalbigaa ka istixdaarsanaysa amaa salaada wax lagu hadlo allahu akbara uga horeysa naweytu usalli farda salaata duhri arbaca rakacaati adaa ilaahi tacaala waxaasoo dhan wax jira ma aha sheekh cuthaymiin nugtow sheegaa meeshaas wuxuu arkuu dhahay nin oo dadkan zuwaarta ah oo xaramka maaragtay yimid ayaa waxau arkan dhahayo naweytu usalli duhra arbaca rakacaati mustaqbila alqiblati adaan allahu akbar mid la joogo iska basid waxaas qul waxau dhaha sheikh weli waxbaa kuu haray waa inaa cayintow dha masaajidka ku tukad fi lmasjid alxaraam taariikhda waa inaa cayintay yowma kada wa kada في مكة عن يمين الإمام وعن يسار الإمام في الصف السادس أو الرابع weli ilaa maa laa nihaaya maantana haddaad cayintid ma dhammaanayso dha taa marka waxay ku tusinaya in waxaan wax maarat yani sharciga uu jidaya uusan ahayn ee wax muta-akhiriintu iska ixsaansadeen dadkiina marka dambe waswaas ku abuuro waxay arkaysa maantana qof usalli usalli usalli ku hayo salaadii maqribka ay ka tegaysa ark kuwaas oo kale shaacil sufi waa garaac jira ulow ka badin jira haddii mar la uleeya wax dhan waa ka tegay nacam allah yarxam nacam marka takbiiratu xa waa allahu akbar wey qofku haddii uusan aqoonin uusan kari kari luuqadiisa loogu tarjumaya lafdi kalena ma ka gudaayo ilaa ilaahay takbiirtaasu ku jidayay subxaana wa tacaala nacam waxaana u daliil nabigu yihi alay sla talaada markuu ka hadlayay taxriimuha atakbiir miftaaxuha aduhuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim furaheedu waa dahaarashada waxa lagu xarmadana waxa weeye waa allahu akbar waxa hadhow lagu xalaaloobana waa tasliimta wey wa qiraa'atu lfaatixati faatixadii oo la akriyo suurad kastaba lagu akriyo markii hore wixii la akriyaa gudi jira laakiin markii dambe nabigu caleyhi sl faatixada u cayino wuxuu dhahay ma garatay laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab qofkan faatixat ilka aqra salaad uma jirto ama wuxuu dhahay kullu salaatin laa yuqra'u fiiha biimulkitaab fahiya khidaac waa qiyaano khidaaj waa dhicis nacam fahiya khidaaj waa dhicis u dhaha nabigu calayh isalaatu wasalaam marka culimmada maaragtay badankooda saasay qabaan laa siyamaa imaamka iyo munfaridka ma garatay iyo gaar ahaan salaada siriyada hadduu qofku imaam yahay ama munfarid yahay inuu ragcad isku akriyo haddii uu jahriye ay tahana ma'muumka iyo munfaridku imaamka iyo munfaridku waa akrinayaan amaa ma'muumka inuu salaada jahriyada aqranayo jumhuur lmuxaditiin khilaaf aa ku jira xataa shaafici laba qowloo ku leeyahy ma garat qowl oo ah in maaragtay uu akrinayo oo maaragtay uusan akrinayn ma'muumka jahriyada iyo qowl ah in la akrinayo waana laba masalo isu dhow wax dhiba ma lahan labadaas masalo amaa inaan la akrinayso waajib ahayn qofka maaragtay ma'muumka fi siriya wala fi ljahriya imaam abu xaniifa qaba bal wuxuu leeyahy faatixadu waajib maahan oo qur-aan kalaa la akri karaa laakiin waa masalo aada iyo aada u daciifa wey wa bismi illaahi araxmaan araxiim aayatun minhaa waa aayad maanta ma arkaysaa ka mida waa aayad faatixada ka mid aho masaladaasna marka daliil badanay leedahay inay aayo ka mid tahay oo marka hore quraada waxay isku khilaaftaa horta bismi illaahi araxmaan araxiim ma aaya min suurati alfaatixa mase aaya min kulli suura mase waxaa weeye qur-aankaba ka mid maaha sida raajixa waxaa weeye waa aayad suurad kasta ka mida faatixadana ka mid ah taasna waxaa u daliila quraa'da badankooda waa sugaan xataa laba suura marka la isku xijinayo qaar abisi ka taga laakiin badankoodu waa ay sugaan midda kale misxafkaa lagu qoray misxafkana waxaan qur-aan ahayn laguma qoro xataa shaqal iyo midna markii hore iyo laguma qori jiro waxaan qur-aan ahayn misxafka laguma qoro quraa'diina waa ay soo warisay marka qur-aankana waa mutawaatir wey marka sida raajixa waa inay qur-aan ka mid tahay suurad kastaba ay ka mid tahay faatixadan ay aayad ka mid ay tahay baxdi oo qoray axmed shaakir oo maqaalaad kelimatulxaq saasuu ku xaqiijiyey min naaxiya alqiraa'a waa mutawaatir sababtoo quraa'da badankooda waa ay sugaan xataa basmala bayna suurateyn amaa axaadiidta axaadiidda way caddaynaysaa inay aayad ka mida ay tahay waxaa ugu xoog badan xadiidka umu salama ay warisay oo markii la yidhi salaada nabiga nooga sheekay calayhi salaatu wasalaam nabiga qiraa'adiisa waxay tiri nabiga calayhi salatu salaam qara'a fi salaati bismi illaahi araxmaan araxiim wacaddaha aaya aayadowna maanta ma arkayso oo ka soo qaaday saas umu salama tiri annabiy qara'a bismi illahi araxmaan araxiim fi awali alfaatixa fi salaati wacaddaha aaya nacam ibnu cabaas markii la yidhi walaqad aataynaaka sabcan min almathani hiya faatixatu lkitaab markaas yidhi aayad tobaad waa kee markaasuu xore waa bismi illaahi araxmaan iraxiim sidoo kale xadiidu anas oo ibnu khuseyme ay wariyeen iyo keyrkiis nabigu markuu tukanayo wuxuu leeyahay ana rasuula sal allahu alayh wasalam kaana yusiru bismi illaahi araxmaan iraxiim wa abubakar wa cumar fi salaat wuu siraysan jiray marka sida raajixa waxaa weeyaan inay bismi illaahi araxmaan raxiim aayad min suurati alfaatixa ay ka mid tahay oo qolada dhehaysa aayad ka mid maahan ama fuqa ha ahaadeen ama quraacda qaarkeed ha aadeen waa laga raajixsay sababto axaadiidtaa sugan iyo qur-aankana tawaatura ku sugnaada qur-aanka quraacda badankeedana marka way sugayaan nacam xataa markii waxaa lagu garan karaa markay isku xijina qur-aan solo marka dhammaado quraacda badankeeda waxaa weeye bisinka yufasiluuna labada suuro basmale kuay ku tafsiilinayo ku kala bixinayo laakiin khilaafka weyn wuxuu ku jiraa waxaa weeye waa jaharka shaaficiyadu waxay qabaan iyada in lala jahrahay culimmada kalena oo maaragtay ahlu xadiidka u badan yihiin waxay leeyihin maya waa la siraysanaya sababtan waxa weeye axaadiidta jaharka ku soo aroortay kuwa nas ku ahna sida ibnu taymiya ibnu qayim ay xaqiijiyeen axaadiidta inuu la jahray nas ku ah sida xadiidu mucaawiya oo kale inuu la jahray xadiidkaas nin daciif ah ku jiro xadnaxamnu hurmus ma ahan acraj maaha nin kaleoo daciif ah ku jiro xadiid kale oo ibnu khuseyme iyo nasaa-i iyo saraaj ibnu xabaan xibaan ay wariyeen min ariiqi abu saciid bin hilaal can nucaym almujmir ay ka wariyeen qaala sallaytu waraa abi hurayra ayaan ku tukadou dhahay faqaraa bismi illaahi araxmaan araxiim uma qaraa biumi lqur'aan ayuu akhriyay xataa balaqa waladaaliin faqaala aamiin uu yidhi waqaala naasu aamiin marka ugu dambaysa wuxuu yidhi inii la ashbahukum salaatan birasuuli illahi sala allahu calayh wasalam anaa rasuulkan kugu salaaday laakiin xadiidka riwaayaadka qaarkood inuu la jahray caddaynayaan riwaayaadka qaarkoodna jaharka ma sheegayaan marka jaharka basmalada sida cuqayli uu dhahay waa macluul wey wuxuuna yihi cuqayli in jaharka basmalada laa yasixu fiihi xadiid u dhahay laa yasixu fi ljahri bilbasmalati xadiidun musnad xadiid musnad oo ansaxayo ma laha sida marka taxqiiqa waxaa weeye bismi illaahi araxmaan raxiim aayad ka mida wey tahay qur-aanka faatixada laakiin waa la siraysanayaa salaada ma lala jahrayo saasay culimmadu ay xaqiijiyeen taasaana marka raajixa qowlkaasaana marka aada iyo aada wasad u ah wa bismi illaahi araxmaan raxiim aayatu minhaa aayad ka mida wey tahay laakiin sunnada nabiga caleyh isalaatu wasalaam in lala jahro waayo nacam axaadiidta jaharka bismillah la jahraayo aada uma cadcadda midkooda sariixa oo ku cadna dacfiyaa ku jira kuwooda kalena waxaa waaye meel fogaa laga daliishanayaa ma ku cadcadda nacam inay sugan tahay in lala jahrana waxaway waa lala kala mas'alo amaa xadiidka bukhaari oo wariyey oo min xadiidi anas ou leeyahay sallaytu khalfa nabiyi sala allahu calayh wasalam wa abi bakar wa cumar fa kaanuu yaftatixuuna asalaata bilxamdi lilah rabbi alcaalamiin salaada alxamdulilahi ay ku furfuro jireen xadiidka sirida kama hor imaan macnaha lama jahri jirin waay laakiin waa siraysan jireen ma garate taasaa marka lagu xambaaraya marka masaladaas baxfigeeda xaqada waxaa weeye inay aaya kamid ay tahay bismi illaahi araxmaan iraxiim sida raajixa laakiin in la siraysanayo oo jaharkeedu uusan markaa uusan xoog badnayn qofkii la jahrana hadda lama tacaniifinayo qof hadda bidco weyn koray ma ah koro wax weyn dhimamaan waa shay iska jaa-isa wa marka waxba in laysku tacniifiyo ma aha haye dadka xoogaa mutacasimiinta qofka hadduu jaharka ka tago wuxuu ku leeyahay salaadiisi ma ansixin soo maha marka taasoo kale waa tacasubkaas dad kale hadday maqlaan qof oo faatixadii la jahrayo inamaa kaanamaa yani irtakaba kabiira weyn isna inuu u qaato maaha masalo culamada isku khilaaftay oo adiladeeda weligiisa xoog badnaana leh haddii bisi lala jahrana de salaad qof waa naaqidoo salaadoo burinaa cid dhahda lama arko ee meesha sunno ma tahay mase sunno ma ahan taasaa laga hadlaya sida raajixa sunnadu waa in la siraysto wa nacam warukuucu rugniga rabaadna waxa weeye alrukuuc in la rukuuco kaan kala rugniga kaleo ku xigana adumaaninatu fii in lagu xasilo rukuucdana waxa weeye sida kaamilka ah hayshaaxbi mathal sida kaamilka ah rukuucda tus dadka soo istaagsaana sida kaamilka ah xadiidu kusoo aroortay waxa weeye qofku waa inuu foorarsado wey ilaa dhabarka iyo meesha qoorta aysan maa soo maaha oo biyo haddii la saaro aysan maara madaxan hoos korna ma loo taagayo hoosna ma loo raaricinayo dhabarkaa lala simaya midda kale weli waa inuu gacmaha markaa istaag weli istaag weli sharaxa dabaqaa marka gacmaha soo ma arkaan inaysan caloosha ma saarnaa gacmaha way ka fog tahay jilbaha marka la qabanaya xagashana si fiican xaga si fiican u laab xagash waxa mal horasaa ma loo suuxina gadaal loo laaba xagasha dhan waa la giijinayaa aywa gacmahana marka waa la kala faajiraya saas ugu qabanaya qofka ha gacmaha saas u kala faraha la kala bixinaya nacam kutubaha qaarkood shaaficiyada waxaad ku arkay furuucda ayagoo dhahaya gacmaha intou kale qiblada u jeedinaya taas wax sugan ma aha axaadiidana kuma taalo umkana waa ka fiiriyay ma ku taalo mukhtasar almusanna kuma taalo mida qiblada loo jeedinaa faraha inta la dumo waa sujuuda wey amaa dee farihii saanaaba loogu qabanaya jilbihii fa kayfa qibla si ugu jeesanaan masaa la dhaha ma soo aroorin waxawaay inuu maarata jilbaha oo saas ku qabto magarta iyadoo kala kala faahsan walictidaalu ictidaalkii haya xabiib matal rukuucdii ictidaalku waa sinaan wey saa markuu u rukuucsanaa allahu akbaru leeyahay gacmaha ilaa dhegaho kor u qaadaya xibin walba ilaa meesheeda ay ku xasisho qofkii oo markaas xibin walba markaas gacmahana halkoodiyaa loo soo celina ama inta lagu qabanaayo wax jira maaha in sadriga lagu qabanaayo maaragtay culimmada sacuudiga unbaa sheegta laakiin wax asalla maaha sida sheekh albaan uu xaqiijiyey culimadii hore laga soo guuriyey sunnadana ma ku tusinayso nacam marka iyo wadumaananatu in lagu xuso lagu xasilo waxaa la diidaa hayo rukuuc rukuuca xabiib waxaa la diidaa intaad hun buluqdana bulluqdhe marka hore rukuuci adoon ku sugin yacni sida dadka qaar ku tukado marka hore rukuuc hay bobsi marka buluq buluqsada bobsi haddana haa taasaa la diidaa marka wixii oon lagu sugnaanin in marka waxaa la rabaa in lagu sugnaado ilaan saxaabadu waxay dhihi jireen nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ictidaalo ama uu sujuudo waxaan sidhi jirna qad nasiya balah waaba is-iloobaba ma garata waa is-iloobe weliba kutubta furuucda fiqyada waxaad ku arkaysaa in ictidaalka iyo juluus bayna sajitay inuu rugni qasiiro tahay laakiin axaadiidta xadiis baraa bnu caazib ou dhahay ramaqtu salaata rasuuli lah sal allau alayh wasalam fa ra-aytu qiyaamahu wa rukuucahu wa qiyaamuhu mictidaaluhu oo sujuudiisa iyo aljuluus bayna sajdatayn qariiban min asawa inay isu dhow yihiin saa darteed imaam nawowi iyo xaafid ibnu xajar inta waxay xaqiijiyeen inay maaragtay sida axaadiis sugays in rugni qasiira aysan ahayn imaam shaafici ma ayagu hadda weli hadda haddau dheereeyo salaadda waa buraysa laakiin imaam shaafici ma uusan dhihin yacni in aada loo sii dheereeya ma jecliyo dhahay laakiin ma dhihin salaada ku buraysa saas unba uu ku yiri nacam marka rugnigaasna waa in la dheereeyo xadiidta ayaa maaragtay qowlkaas khilaafaysa nacam oo rugni qasiirna yihiin waa qowl axaadiida khilaafsan waay haye wasujuudi in la sujuudo iyo wadumaananatu fii in lagu xasilo sujuudana xoogaa banaaya tus sujuudda waxaa la rabaa toddoba xibnoodaa lagu sujuudaya ha banaaya ha meel u banayahay dadkana ha wada arkeen marka waxaa la rabaa labada faraha lugaha qiblaha in loo jeediyo jilbaha dhulka la dhigo gacmaha waxaa lagu aadinayaa labada dhigood ama garabka marka farahana waa la isu dumayaa qibladaa loo jeedinayaa jabhada macal af afkana sankaa la saaraya hay waa laga fogeynayaa soo ma arkin labada xusul dhinaca iyo dhulka waa laga fogeynaya meeshaasoo waxar kama xaluulo karto waxaa rabaa waxar yar inay ka xaluulo karto soo maha oo bogga marka dhulka lagu qaado culayskana marka waxaa la rabaa gacmaha in la saaro wejiga culays yar baa fuulahay sababtoo ah gacmaha culayska la saaro waxay ka dhicinaysaa qofka wejiga inuu hoolmo dadka wejiga hoolmo laba mid waayo waa saddex mid qof wejigiisa uu jilicsan yaho xasaas uu yahay oo wax yarba ku ta-ahuray inuu dee uuna sujuudda aqooninoo culayska uu saaro inuu muraa-yaho meesha isku xoqxoqo si la yidhaahdo athaaru sujuuda ku taalo waa saddexaas mid waa marka hadduu muraa uusan ahayn oo gacmaha uu culayska uu saaro wejiga marka wax yar baa kusoo aadaya wejigiisa hadduu uu si badan u sujuudo xataa ma xogmay marka waxaa la rabaa culayska in gacmaha la saaro nacam hay wasujuudu sujuudi iyo waduma'niinatu fiihi in lagu xasilo waxaan u daliy nabiga calay slam ninkii musii salaata ragco kas wuxuu dhahayay maaragtay yani salaadaadu ma ansaxaysto ma garatay xataa tusbiqa alwuduu ma garatay haddana qiblada u jeeso qur-aanka akri uma arka xataa tadma-ina raakican soo maaha uma اctadil xataa tactadila jaalisa soo maaha uma isjud xataa tadma-ina saajida marka dumaaniinada waa xasiloonida culamada qaar sida xanafiyada dhahda dumaaniina ma jirto waa waajib waxba maaha laakiin waa qowl daciifa waay wa ilaa sujuud siee loo hela yug yug yug yug yug nabigu maaragtay yacni wuxuu diiday ka naqrati diig sida diigka oo maaratay yug yug yug oo wax u siiyo nabigu waa u diiday calayhi isalaatu wasalaam haye wadumaninati fiih waljuluusu bayna sajdatayn fadhiga labas udhexeeya xag u sij fadhiga markaa sujuudka waa iftiraash wey waxaa la rabaa lugtan inaa saa intaa tirada lugta bidixda oo salka oo saaro lugta kale ka wareeg dadka banaan lugta kalena oo faraha intuu qiblaha u jeediyo oo saa u fadhiisto gacmahana halkaasoo saaray haa labada gacmood waxba markaa midna ma soo laabayo soo maaha haye iyo wadumaninatu fiih in lagu xasilo ma garate haye maxaa ku xiga sujuudi kale muuse sheegin miya ha ha wasujuud udban fiihi waljuluus bayna sajdan udban fiihi wasujuud ma ku dara waljuluus bayna udbanati fiihi waljuluus alakhiiru hadde sujuudi kaleo ka booda ilaa sujuudi waa laba waa nacam ya wاrukuuc adman wاlictidaal admana fiihi wاsujuud admana fi wاljuluus bayn admanatu fiih sujuud dambe uu ka booday ya almuhim sujuud dambe iyo dumaaninadaa meesha ku jirta laakiin tii hor in qof walba iska ogyahay sujuuda dambe iyo wاljuluus alakhiiru fadhiga ugu dambeeya fadhiga ugu dambeeya macnaa salaadu ay ku dhammaato ilan hadday salaadu hunaa-iyo ay tahay laba labo ay tahay sida maaragtay salaada subaxa waxay leedahay hal fadhi soo maaha marka fadhigaasaa marka waajib ah haddii salaadu ay laba ataxyaad leedahay afar hadday tahay ama saddex taana meeqa fadhiyay leedahay laba fadhi marka waxay leey kan dambaa waajib ah almuhim salaada kan ugu dambeeya waajib ah iyo watashahudu fiihi ataxiyaadka ataxiyaadkana anwaacdiis waa badan yihiin waxaa ugu asaxsan taxiya ataxiyaadka ibnu mascuud ataxiyaatu lilah salaan iyo tacdiim ilaaha iska leh wasalawaatu salaadaha isagaa loo tukadaa iyo ducooyinka wadayibaat wax wanaagsan o dhan isagaa iska leh adayibaatila assalaamu calayka nabadgelyo korkaaga ha ahaato ayuha nabiy nabiyo waraxmat ullaahi wabarakaatu raxmada aleh barakadiisa assalaamu calayna nabadgelya korkeena ha aatu calaa cibaadillahi saalixiin markaas towxiidka marka wey imaamu shaafici asagu isagoo ataxiyaadka ibnu mascuud iyo ataxiyaadka oo dhan sugay taxiyaat ibnu cabaasa jira caaisha abu muusa alashcari cumar ibn khadaab waa isu dhodhow yihiin laakiin ataxiyaadka ibnu cabaas san waxaa weeye ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu adayibaatu lilah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ساس واتحادك ابن عباس نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنه صليه سببته مركي سودك إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلا سلامت ومركو هراب اللي يقان أي واحد أنسانكو صلينا مركان تكنون markaasuu yidhi quuluu allahuma salli calaa maxamed wacala aali maxamed kamaa sallayta calaa ibraahim waaali ibraahim wabaarik calaa maxamed wacala aali maxamed kamaa baarakta calaa ibraahim waaali ibraahim fi lcaalamiina inaka xamiidu majiid adiga siiqooyin badan u leeyahy laakiin taas unbaa ugu dhow markayduna waa rukni arrintaana imaam shaafici iyo dad yaroo muxadisiinaha ku raacay in salliga oo rukni ka mid yahay arkaanta salaada oo ka mid yahay qaar waaba ku ceebeen qaadi ciyaad iyo raggaa ku ceebeeyey oo layidhi isaga loogama horreyn laakiin ibnulqayim iyo ibnu xajar iyo waxay taxaqiijeen in looga horreeyey daliishiisana uu qawi yahay naga ma garatay ilaa meel lagu salliyo nabiga calayhi salaatu salaam salaada ugu muhiimsan marka daliishiis inay qawi ay tahay nacam markii ku ceebay ibnulqayim waxau dhahay bal min maxaasini madhabi waay u dhahay imaam madhabtiisa maxaasintiisa waayo inuu waajibiyo nacam iyo watasliimat luulaa salaamta hore tan dambe waajib maaha waa sunna assalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu iyo waniyat lkhuruuji minha min asalaati waniyat lkhuruuji min asalaati salaada in laga baxayo in la niyeysto ruknigan iyaga laftooda shaaficiyada waxay dhahaan waa daciif waaye manhaajka iyo kuma taalo qolada abshaaca sharxo dhan maaragtay qaasimiga iyo saaxib maarata kifaayat alkhyaar iyo gebigood waxay leeyihiin niyat lkhuruuj lama shardiyo nacam marka waa ruknigan waa daciif waay waxba niyadu midda hore u baahan tahay niyada khuruuj lama baahno iyo wa tartiibul arkaani arkaantii in maanta ma arkaysa loo tartiibiyo oo calaa maa dakarnaahu sidii aan soo sheegnay in loo kala tartiibiyo hay halkaa wuxuu nooga soo baxay arkaantii uu nooga soo baxay nacam intaa oo sheegana wax aan rukni ahayn kuma ay jiraan waayo nacam kiba wada arkaan wey waxay u kala baxdaa arkaanta qowliya iyo ficliya iyo qalbiya rukni qalbiga waxaweye waa niyada arkaanta qowligana waxaweye faatixada iyo ataxiyaadka may allahu akbar faatixada ataxiyaadka salliga iyo salaamta shantaas rugni waa qowli maa haddaba dusha ka barta macnaa afkaa looga dhawaaqaya allah akbar so afka lagama oranayo faatixadana afkaa laga dhahaya soo ma ataxiyaadkana afkaa laga oranaya salligana afkaa l iyo salaamta lixdaas qowli ma taha haye niyadana waxa weye waa rugni qalbi ah halkaas lix ma ku baxda sideed iyo tobankii meeqaa soo haray labiyo toban labiyo tobankaan tirinayna qiyaamka ka bilaab ila waa rukni ficliya soo maaha rukuucda dumaaniinadeeda ku dar ictidaalka iyo dumaaniinadiisa shan ma taha sujuudda hore iyo dumaaniinadeeda toddoba ma taha aljuluus bayna sujiteyn iyo dumaaniinadiisa meeqa wey sagaal soo maaha sujuudda dambe iyo dumaaniinadeeda koo iyo toban ma taha fadhiga oo tashahodka akhiira loo fariisanayo meeqo waayo labiyo toban labiyo toban iyo lix isku dar haye saasaa fuqaha ku noqonaysaa marka haye haye marka sunantii uu kuu soo galay wa sunanuhaa ay sunanu salaati salaada sunnadeeda qabla dukhuuli intaan la gelin fiiha salaada shay ani waa laba shay wey alaadaanu aadaankii waliqaamatu iqaamati marka de aadaanki asuguma uusan kala faahfaahin aadaanka bimacna aliclaam waay soo ma sida loo jeedayana waxay ahayd waktigii ugu horreeyey oo madiine la isugu yimid ilaa ka hor jamaaca maba ognino waa la cabsanaya ma ogta haddii daarul arqab bil arq la isugu yimaado iyo haddii labadii isasha waa laga yaba inay isku jamaacaystaan laakiin hadda daarba lama lahayn waa la cabsanayo laakiin madiine markii la isugu yimid mujtamacaa la noqday waa kii nabigu masaajid ka dhisa caleyhi salaatu wasalaam salaada jamaacadii waa la jiday ilaa intaa qabla alhijra ayaa shanta salaad la farad yeela soo maa marka salaada marka waa uun waktiga uun baa layska beegan jira qof walbaa waktiga uun yidhaha salaadii waa jirta aybaa laysku soo imaan jira calaamo la isugu yimaado ma lahayn de dadka diimaha meelaha haysana yahuud iyo nasaaro iyo yahuudna buunkan wuu wuuda yeerisaa nasaaradana danankan maxaa anaga maarata gambaleelka aan dhahno yeerisa majuustana dabay shitaan oo qiiqaasaa lasoo raaca marka waxaa la yidhi annagii waa aan calaamo aan samaysano la isugu yimaaday marka qole waxay yidhahdeen aan danan samaysano waxaa la waa kii nasaaro buuq aan samaysano waa kii yahuudeed dab aan shidano waa kii nasaaro iyadoon go-aan la gaarna u kala tegin marka cabdullaahi ibnu zayd maaragtay ibnu cabdirabbi ayaa marka ruyo u arkay nin waxu arkay buun wata sir isii maxaa kufale sir salaadaan isugu iclaaminayo sir wax ka fiicanaan ku baraya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar afarku lagu celceliyo ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa labo ashhadu anna maxamedan rasuullah ashhadu anna maxamedan rasuullah labo xaye cala asalaa xaye cala asalaa xaye cala alfalax xaye cala alfalaax allahu akbar allahu akbar labo laa ilaaha ila allah marka nabiga u sheega calayhi salaatu wasalaam waa ru'ya xaq waayo u dhahay bilaal u sheeg bilaal u sheeg marka bilaalow baray iqaamadiina sidoo kale loo baray laakiin iyada waa mid mida laga dhiga allahu akbar tor afar aheyd labaa laga soo reeba allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha mid ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an xamda rasuulullah xaye cala asalaat xaye cala alfalaax laakiin iqaamadaa labaa la dhigaa qad qaamat asalaat qaamat asalaa takbiirda baa sideedi allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah saas ayuu nabig ujiday calayhi salaatu wasalaam aadaankana waxa weeye waa culimmada qaar waa waajibay leeyihiin sababtoo waa shaciira min shacaa'ir alislaam sababtoo muslimiinta markii la duulaayo dadkan in la duulay in kale waxaa lagu kala oqon jira aadaanka aadaan dhegeysaa la dhihi jira marka shay shaciiraahoo dhiiggiiba lagu xifdinaayo waa inuu marka uu waajib oo yahay fadligiisana aaduu u badan yaho waxau dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam almu-adinuuna atwalu nnaasi acnaaqan bere iyagaa ugu luqun dheer macnaa marka dadku ay qarqayaan oo dhididka ayaga dhididka luquntooda ma gaaraayo waxaa kaloo fadligiisa ka mid a shaydaanku hadduu aadaanka maqlo adbara shaydaanu walahu duraa isagoo dhudhuusayo cararayaa marka soo maa waxaa ka mid a adinka qofka kaligaa xataa adoo baadija oo meel haddaa adimatid wax alla wixii maqla codkaaga ilaa beri way ku markhaati furayaan marka aadaanka aada iyo aada uu fadli badan yahay nacam mu-adinkana ajarkiisa aada iyo aada u weyn yahay nacam wa sunanuhaa qabla dukhuuli fiiha shay-aani weeye al adaanu adaan bimacna aliclaam ee ka timi salaada lasoo iclaamina macno weynaana ku jira aadaanka oo maxaa lagu bilaabanayaa dadkii oo kaafiliin oo adduunku mashquulan allahu akbar allahu akbar waxaan lahaayo adduunyadan allah ka weyn kasoo jeesta qiimo male waa baaba-ayaan tawxiidka la cusbeynana ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ilaahay waxdaana loo qiraa nabigana risaalada taasna waa meesha la yidhi warafacnaa laka dikraka marka ilaahay la xusayo nabigana in la xuso soo maa marka takbiirtii tahliilkii markii la isugu yeero khayrkia lagu yeera xaye cala asalaa salaada u kaalay xaye cala asalaa xaye cala alfalaax liibaanta u kaalay allahu akbar allahu akbar takbiirtaa lagu sooci laa ilaaha illa allah marka waxaa macaanidaa leh oo qalbiga mu-ahirkaa leh iyo qaylo iyo qubqacma isku midba waxaad dareemaysaa sharcigeena maxaasintiisa walidaalika aadaanka dad badanaa ku islaama xataa iyagoon luuqadiisa aan aqoonin dad badan ku islaama soo maa marka aadaanka macaanidiisa aada iyo aada ay u badan tahay soo maa dad badanaa maanta ma arkaysaa ku islaama marka macaani weyn ayaa marka ku sugan nacam waxaan sheegi raba laakin waa iga dhumeen hadhow igu soo dhec doonta insha marka culimmadu aada iyo aada bay macaanidooda ay maaragtay ay uga hadlaan oo dad badanaa ku islaama sababto haddee alfaad oo qowqaa-ah iyo khayrkaas oo kale wax isku mida ma aha haa markii waxaa la suneeyaa qofka aadaanka dhegeysanayana inuu la raaco markuu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ila illah ashhadu an axamda rasuulullah xaycalada markau maraayo laa xawla laa quwata illaa billah macna ilaahay khayrka adiga waa lagu yeera laakin hadduus ilaahay kugu kaalma imaan karta kam feera waaweyn oo meelaha mara oon salaad kusoo leexanayn xaya cala alfalaax laa xawla laa quwata illaa billah marka waxaa sunaa nabiga in lagu saliyo allahuma salli calaa maxamedin waali wasaxbi wasalim markaasna nabiga darajat lwasiila loo weydiiyey allahuma rabba haadihi dacwati taama dacwadan dhammaystiran oo towxiidka ilaaha iskale wasalaati alqaa'ima iyo salaadan oogan ilaaha iskale isagao lagu caabudo aati maxamedan maxaase alwasiila darajada wasiila jannada meesha ugu sarreyso hal adoona u munaasab taal ma garat wabacathahu maqaama maxmuudan maqaam la mahadiyo kusoo bix waa shafaacat alcudma oo weyn oo dadka dhan ay ka cudur daaranayaan berri ilaa isaga ma ahan wabamaqaam aladi wacadtahu maaragtay aada ugu yabohda nabiguna wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam idaa samictu lmuadin xadiidka muslim oo wariyay camar bn alcaas cabdullah bn camr bn alcaas faquluu midla maa yaquulu muadinu dhaha uma asalullah liya alwasiila ii weydiiye waa daar wuxuu dhaha qof u munaasaba ma garat qofkii ii weydiiyey wasiilada xallat lahu shafaacati yowma alqiyaamati adigana ma qadey sida ogow shafaacada nabiga ku waajib sidaa darteed waa maqsad weyn xataa masaakinta loo soo hormaro in aadaanka lagu adimo ood dhegeysato oo maaragtay khayrkaasoo dhan ood la timaado oo sunno adigoo markaas diyaar garays markaas salaad tukato wax weyn waa maalin kastaa qalaf qalaf loo ragcada ugu dambeyd aa kusoo gaari lahayd ma garatay weliba wadaadada saxwada sheegta waxay salaad ugu takhalluf badan maalin anakoo dhalinyarada madiino joogna waxaan isku xadinaynay salaada in jamaacada in loo yimaado marka nin wax badan imaam ka ahaan jiray oo yar waxau ahaa yemani oo nin wanaagsan waa dhinta allahi raxma aada u khayr badno ah markaasu wuxuuhi intaas saran imaam ahaa uu dhahay daa'iman asufuuf alkhalfiya liasxaabi lixa u dhahay laakiin berigii hore dhalinyarada hanuunsana usoo hormari jirtay safka odayaalku waa ku carabi jiray markii waxoogaa xoolo la yeeshay waxoogaa siyaasa iyo balaayo la bartay waxa weeye safkii dambe la galay walciyaadu billah marka waxaas wax hadigii nabiga ma ahan waa wax hadda dadkii maaragtay balaayada iyo adduunye jacaylka iyo dhigdaaiska ku jariiyo marka cibaadadii iyo riqatul qalbigii laga zuulay maaragta balaayo fitana dadkii dhex galay marka in cibaadada iyo cilmiga iyo kheyrka loo soo jeesto nacam wa bacda dukhuuli markii salaada la galo fiiha shay aani laba shay waa yacni shaaficiyadu oo furuucda muta-akhiriintoodu salaada waxay qabaan arkaan iyo sunan iyo hay-aad beynamaa xanaabiladu waxay u qabiyaan maaragtay arkaan iyo waajibaad iyo sunanay u kala qaydiyaan arkaan iyo waajibaad iyo sunanay u kala qaydiyaan nacam wa sununaha sunnooyinkooda qabla bacda dukhuuli fiiha shay-aan altashahud alawal tashahudka maaragtay koobaad iyo walqunuutu qunuudka fi subxi subaxa la qunuudo iyo wa fi lwitri witrka in la qunuudo fi nisfi athaani nuska labaad oo min shahri ramadaana ka mid a shan iyo tobanka dambe oo ramadaan ka mid a waxay ku leeyihin waa sunnooyinka salaada amaa tashahudka maaragtay labada ragco laba mar kastoo laba ragco la tukado salaada rubaaciyada ama maqrabka thulwathiyada inuu mashruuca shag kuma jiro laakiin waxaa la isku khilaafaa sunanimadiisa iyo wujuubnimadiisa ahlulxadiidka badankoodu waxay leeyihiin waa waajib wa shaaficiyada ahlulxadiid ka mida laakiin waxay leeyihiin iyagu waa sunno wa sunanimadan maxay ku cileeyaan waxay leeyihin waxay ku cileeyaan nabigu waa uu ka tegay waa ilmaamay loomana soo noqonayo sujuudaa lagu kabay maadaama la kabo sujuud lagu kabay marka inuu sunno yaha ku tusinayso culimmada kalena waxay leeyihiin inuu sunno yahay ma ku tusinayso ee xukunkiisa wuxuu yahay haddii oo halmaan looga tago in maaragtay sujuud laga kabo laakiin laysa macnahu anahu laysa biwaajib marka taasaana xoogan in waajib laga idlaaqo yacni rukni wuu ka hooseeyaa laakiin inaan sunno la dhihin sababtoo nabiga ma dhicin calays inuu kas uga tegin haduu kas uga tago waa khatar waay marka dhow waa sunno inta la tiraahdo maaragtay xayaadka dhayaan lagu tasaahulin culimmada qaaraa waajib dhahayo hadduu kas uga tago salaadiisu ay ka buraysa sababtoo nabiga ma dhicin calayhi salaatu salaam inuu ka tegin waxayna yidhaahdeen ka tegitaanka laga tego sidii lagu kaba waa xukumkiis laakiin macnaheedu maahan inuusan waajib ahayn marka taah la iska jiro midda kale alqunuutu fi subxi subaxa la qunuudo iyo witrka nisfu thani min shahri ramadaan amaa subaxa qunuudkiisa socoshadiisa oo mar kasta la qunuudo ayadana waa shaaficiyada waa lagu haystaa nabigu waa dhacday calayhi salaatu wasalaam inuu marar qunuuday nawaasil ama dhibaatooyin dhacday mar niman saxaabo badan oo nimankii toddobaatankii saxaabada ahaa nimankii maaragtay ku dilay maanta ma arkaysaa biru macuuna nimankii lagu dilo toddobaatanka oo la khiyaanay inuu qolooyinkii nabigu habaarayay cabaar bil ah laakiin anas wuxuu leey waa uu ka tegay cabaar oo qunuday waa uu ka tegay mar kastoo nawaasishana waa oo dhibaatooyin dhacda waa la qunuudi jiray laakiin subaxda in la qunuudayo waxay soo deliishadaan riwaayo oo maaragtay axmed iyo daaru qudni ay wariyeen oo min طariiq abi jacfar araazi can rabiic bin anas can anas bin malik ou leeyahay radi allahu canhu maa zaala rasuul lah sala اllah alay sl yaqnutu fi lfajri xataa faaraqa dunya nabiga kama uuna zuulin inuu fajarka qunuudayo ilaa adduunyada oo ka baxay xadiidkaasna waa la daciifiyey sababtoa ninka la yiraahdo abu jacfar araazi waa saduuq sayi lxifdi baa la dhahay isagoo sayi lxifdiya ayuu ruwaadii kale oo dhahayay nabigu calayhi salaatu salaam ayaamou qunuuday waa ka tegay ayuu khilaafo wuxuu dhahay waa isugu bixiyey salaada subax marka ilaa ninka daciifka ahi oo xoogaa liigta hadduu dad xufaada uu khilaafo xadiidkiisa muxuu ahaan jiray soo munkar ma ahayn soo maan haddii laakiin hiqo u huqaada khilaaf muxuu ahaan jiray shaad isaga marka khilaafkiisa waa munkar waay sababtoo ah xufaadii waaweyn ayuu khilaafay marka xadiidkan dad badana abubakar alathram wuu daciifiyey ibnulqayim waa uu daciifiyey xadiidkan marka saxiix maaha marka culimmaduna qunuudka waa saddex qaybooday ka taagan yihiin axnaafta iyo qolooyinka wuxuu a bidco asaga dhan maba jiro qowlkaas waa qowl baciid qowlka shaaficiyadan waxaa weeye salaada subax mar kasta inuu maaragtay uu sunno uu yahay laakiin nawaasishana mar kastaba la qunuudi karo qowlka saddexaadna waxaa weeye annahu mashruuc fi nawaasil nawaasisha ayuu mashruuc yahay laakiin in la daa'imo sunno maaha sababta xadiidkan waa daciif qowlkaasaa marka wasad aho muxaqiqiintu ay taxaqiijiyaan oo qolada dhehaydan waa bidco waa laga xoog badan yahay oo ma jiro dhahayso ilaa waan sugan yahay xadiid qolada dhahay fajirkoo la daa'imo sida shaaficiyado kale maxaa la yahay xadiidkuna waa daciif waay laa taquumu bilxuja xujo ma ku qumayso sidaa darteed qowlka wasadka waxaa weeye inuu mashruuc yahay cinda nawaasil waayaha nawaasisho waa iska badan tahay marka qofkii qunuud ah oo maaragta ummadda muslimiinta u duceeya khayr uu sameeyey maaragta ilaah khayr ka abaalmariyo nacam iyo wa fi lwitri witriga fi nisfi thani min shahri ramadaan ka asaga marka waxaa ku soo arooray xadiidkii cali xasan bn cali radi allahu canhu calamanii rasuul lah sal alla alay sl kalimaatin aquluhuna fi qunuuti lwatra witri oo bara allahuma hadinii fi man hadayt ilaahu dadkaad hanuuniso ilaa hanuuni wacaafini fi man caafayt dadkaad caafisa igu dhex caafi watawallanii yacni weli ii noqo gacan qabo fii man tawaleyt dadka adiga weli u noqotay wabaarik lii ii barakay fii maa acdayta waxaad siisay waqinii ilaahu iga ilaali shara maa qadayt wixii aada xogmisay shartoodii intaasaa aamiin la dhahaa inta ka dambe waxawaaye waa ammaan waaye fa inaka taqdii adiga waad xogmisaa walaa yuqdaa caleyk wax laguguma go-aamiyo wa inahu laa yadillu ma dulooman waaleyta qofaad weli u noqotay walaa yacizu cizo iyo sharafna ma helo man caadayt tabaarakta rabbana waad kor noqotay watacaalayta waad kor noqotay yacni tabaarakta rabbana khayrkaagaa batay waaye watacaalayta wax kastoo xumi oo kor baad ka noqotay falaka alxamdu adaa mahashka aclaa maa qadayt waxaad xugmisay astakfiruka wa atuubu ileyka wasala allahu calaa maxamed marka adiga waana la xasanaya markaas oo qunuudka oo witrka laakiin nisful akhiir kuma ma ahan ayi witrigaa la iska qunuudi karaa markastoo witrka tukanaysa waa iska qunuudi kartaa nacam halkaa marka waxooga soo baxay siday shaaficiyada qanin sunnooyinka labadaasii sunno ay ka dhigaan nacam marka midna waxaan dhahnay labadii sunno ka dhigeen sida raajixa waxawaaye waa tashahudka in uu yahay waajib ataxiyaadka dhexe inuu waajib uu yahay oon kascad looga tegi karin kan kalena maxaan dhahnay xadiidkiisii laysa bithaabit xadiidka jacfar raazi can rabiic bin anas can anas bni malik ana rasuul lahi sal allau alayh wasalam maa zaala rasuul lahi sal ly slam yaqnutu fi lfajri xataa faaraqa dunya xadiidkaasaa loo xijay maxaan dhahnay xadiidkaas waa daciif laakiin hadda qof qunuuda haddaad aragtid oo subaxdii qunuuda qofkan munkar lama imaanin xujow haystaa bacd alaima xadiidkan saxiixinaya soo maaha marka adigu balaayaa dhacdoo salaadia lagu qunuuday iyo meesha laguma tukan karo iyo tashadud iyo qadadaf looma baahno alamru sahl sida ibnu taymiya fataawid uu ku leeyahay jamjamaaca mutacasibiina waxaad aragtay aan faatixada haddaan la jahraayo ama qunuudka aan ka tegaynin oo hadhowna fitno ay dhacayso khali intay ka barnayaan oo akhriga ku dhahayo maxaa adiga fitno iyo khilaaf maxaa ku wada hadhow dadku markay wax dhaadhacaan oo cilmiga bartaan oo adilada kala bartaan markaas iyagaaba qaada laakiin inta hore hujuum iyo maaragtay furqaha ku dal dadaa afaradaas waxay ka helaan masaa'il un munfarida inuu la helo masaa'ilkaasuu la yimid oo ummadda uu ku kala didiy waxaa waaye masaa-isha ma la isku dhibo ma garata weliba wixii oo maaragtay yani ixtimaal geli karta aada ma la isugu dhibo wixii munkarana oo maaragtay daciifana iyadana tartiib si ayna fitno kaloo u badan oo masaalix badan u imaanin masaalix badan aysan u baabin ama mafaasid u imaanin tartiibna loo geliyaa maahana wax kastaba uun hujuum iyo qub iyo qartac iyo wiiw iyo wow carriga dhamaa ka dheh ummadii kala daad waxaas ka looma baahno nacam yaa ibnu taymiya ka amar bilmacruuf badna haddana wuxuu ku leeya masaa-ishaas oo kale dadka xoogaa waa loo kaadiya nacam wa hay-aatuhaa hay-aatu salaadi salaata hay-aadkeedana kamsa khamsata cashara khaslatan waa shan iyo toban khaslo marka hadda waxaan hay-aad oo hadda shaafimadhabka shaaficiga looga yaqaano waa kolley sunanaa laga cabira hay-aadka waxoo ka wadaa sunnooyin u barna laakiin xanaabilada iyagu waajibayba ka cabiraan macnaa wujuubay ka cabiraan macnaa marka waa sunnooyinuu ka wadaa hay-aadka macnaa sunnooyinuu ka wadaa khamsata cashara khaslatan waa shan iyo toban shay waay rafculyadeyni gacmaha oo kor loo qaado cinda takbiirati lixraami allahu akbar markaad leedahay xadiid badanaa kusoo aroortay nabiga caleyhi isalaatu wassalaam nacam hay oo xadiidka ibnu cumar ra-aytu rasuul lah sal iftataxa altakbiira lisalaati farafaca yaday xiina yukabir xataa jacalahuma xadow mankibey ilaa uu maaragtay garbaha uu ka qaabiliyo xadow udinina waa soo aroortay imaam shaafic marka wuxuu ku kulmiyey waxau dhahay suulkana wuxuu qaabilaya garabka farahana dhegtiga qaabilaya labada xadiis ma khilaafsana hay wa cinda arukuuci rukuucda wa cinda arafci minhu marka rukuucda laga kor noqdo ictidaalka waxaa kaloo meel kalaa soo aroorto ragcada labaad marka oo ragcada sade markuu saddexaad u kacayo qofku oo taxiyaadka dhexe uu ka kacaayo iyadana gacmaha kore u qaadayo xadiid ibnu cumar oo bukhaari u wara iyadana ku sugan tahay iyo wadculyamiini midigta in la saaro cala shimaali bidixda in midigta la saaro oo midigta in bidaxa maanta ma arkay saas loo shaaro nacam wadculyamiini bidaxa in la saaro cala ashimaali midi wadculyamiini midigta in la saaro cala ashimaali bidaxa saana loo saariya marka sadrigaa la yeelaya sida xaadiida maaragta kusoo aroortay watawajuhi tawajuha wuxuu uga jeedaa ducaa ulistiftaax ilaa ducada ugu mashhuursan wajahtu wajhi waxa weeye ka bilaabata marka tawajuhay ku magacaaba marka ama ducaas ha ahaato wajahtu wajhi ama ha ahaato subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika tabaarak smuka tacaala jaduk ama ducada kaloo allahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriq walmaqrib kulligood waxaa la ducaa ulistiftaaxa la yidhaahda waxaana waxa weeye waa tamhiid oo salaadii marka intaada qiraa'adii ayaad ilaahay sii ammaanaysaa isticaadaysanaysaa bisinkii akrinaysaa adoo marka diyaarho qalbigaagu khaashicaysa aad faatixadii ugu tadaburto ilaahay subxaana watacaala markaad xaraf walba akriso ilaahay uu ku jawaabayo idaa qaala cabdi alxamdu lilah rabbi lcaalamiin waxamadanii cabdi wahaakada ilaa aakhiri ilaaya watawajuhi tawajuhi wa nacam iyo walisticaadati acuudu billahi min ashayaan rajiim iyadana xadiid badanaa marka kusoo aroortay iyo waljahru fii mowdicihi meeshii jahar u baahan in lala jahro labada ragco oo subaxa labada ragcoo hore maqribka iyo labada hore cishaha iyo ciideynka iyo kusuufka iyo khusuufka intaba waa lala jahraya iyo jumcada oo kale walisraaru fii mowdicihi shaygii la siraysanayana in la siraysto yacni labada labada ragcoo ribaaciyaadka iyo ragcada dambe oo maqribka iyo wixaas oo kale iyo wata'miinu aamiinsigii markuu imaamku wala daalin yihahda aamin dadku ina dhahaa nabig ku yiri calayh isalaatu wasalaam idaa amana alimaamu fain faaminuu faina man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati gufira lahu maa taqadama min dembi marka in la aaminsado midda kale waxaa dhan yahuud waxayn ku xasdeeyo lama arko dha safuufta sinan iyo waxayn ku xasdaan iyo maaragtay aamiin aamiin macnaa ilaah istajib waa marka labaaba qana aamiin aamiin in la yirahdo aamiin in la yirahdo aamiin waa soo aroortay laakiin qaarkood xaafidka wuxuu dhahay qaara yani la xanuun qofkii aamiin aqriya culimmada qaara laxni ku xukunto dhahay nacam iyo wa qiraa'atu suuratin bacda alfaatixa suuro oo bacda alfaatixa in la aqriyeeyo ma garat macnaa labada ragcoo hore in suurad la akriyo faatixada marka la akriyo waa xadiis baana soo aroortay nabiga calay sl labada ragco hore oo duhurka ama casirka masa cishaha iyo labada hore maqribka iyo labada subaxaba inuu suurad ka dambeysiin jira nabiga caleyh salaatu wasalaam nacam waxaa kaloo sunaa watakbiiraatu in la takbiirsado oo cinda alkhafdi waalrafci qofku mar alla marka uu rugni oo gaar ahaan ficli ou ka guuraan ilaa ficli u guuraayo soo maha marka maalan qiyaamka aa kasoo guuraysid oo rukuucaysid rukuucdii markaa u guuray ka guuraysid eesh maxaa u gooray rugnika ictidaal ictidaalkii waa kasoo guuray maxaa usoo guuray sujuuddii sujuuddii haddana juluus bayna sajatayn haddana sujuud kale soo maaha waa ataxiyaadee ragco kalea u istaagay soo maaha marka fii kulli khafdin wa rafcin nacam waa kii yiri maanta ma arkaysaa xadiidkii kaana rasuul lahi sal alla alay yukabiru fi kuli khafdin wa rafcin wa qiyaamin wa qucuud wa abubakr wa cumar marka waa adilo sugan waayo axaadiida ku sugan nacam kale adee buluqumaraamki waxaa la rabaa ama cumdat laxkaamka iyo inaa kitaabka dul akrisaan adilada aad ka baarataan sababta masalaka haddaan daliil saar waa idinku badanay adiladii waa taqaana marka nin walbo kitaabka waxaa la rabaa buluqulmaraamka inaad ku dul akrisad si aad adilada aada u xafidid markaas aadaa u fahmaysa marka nin walba ama cumdat alaxkaam ama buluuqu maraan baabkaas ku dhex daalaco markaas nacam iyo wa qowlu samica allahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamd markuu imaamku uu soo kacay muxuu leeyay samica allahu liman xamidah imaamka iyo ma'muumka marka waxay isla dhahayaan sida saxiixa rabbanaa walaka alxamd ama rabbanaa laka alxamd ama allahuma rabbanaa walaka alxamd intaba waa soo aroor samic allah liman xamida macnaha waxa weeye ilaahay wou maqlay oo waa ajiibay qofkii mahad alla waa ka aqbalaya marka waa bishaaro soo maahan asida allaahuma rabbanaa walaka alxamdu adaa mahad iskale xamdan mahad kahiiran badan dayiban wanaagsan mubaaraka la barakeeyey kamaa yuxibu rabbuna wayarda siduu rabbigeena uu jecelya qofkii markii saas yiri intaasoo malagaa usoo kala dedegtay waxaa kaloo leyta rabbana laka alxamdu mila asamaawaati mila alard xirkii dhulka muggeed mila maa shi'ta min shayin bacdu iyo waxaa doonta muggeed ahla thanaa ya ahla thanaa walmajd ilaahay ammaanta iyo sharafta iska lahaayo axaqu maa qaala cabdu addoonku wuxuu yidhaahda waxaa ugu wanaagsan kulana laka cabdune allaahuma laa maanica limaa acdayta ilaahu waxaad siiso cid joojin kartana ma arko walaa mucdii limaa manacta waxaad mancisana oo diidana wax seekan lama arko ma garata marka taasna waa tafwiid ilaahay aad si hoos dhigtid waa ilaahay markaa khayrkiisa waa kuu qufaya marka waa duco aada u qiimo badan w haye iyo watasbiixu in la tasbiixsado fi rukuuci rukuucda wasujuud rukuucdan waxaa laha subxaana rabbiya alcadiim ugu yaraan halaatha maraat sujuudana subxaana rabbiya alaclaa marka wabixamdihida soomaalida ay ku dari jireen wadaadada laakiin haddana kutubta fiqiga iyo axaadiidta intaan badan arka kuma kuma arkin marka subxaan rabbi alcaiim subxaan rabbi alcaiim iyo subxaan rabbi alaclaa saasa kutubaha fiqiga iyo axaadiidta bukhaari muslimba saasay dhigan waa laga yaabaa riwaayad inay soo aroorto allahu aclam mumkin laakiin ma arkin riwaayadkaas bixamdi ku daraysan hay marka rukuucda iyo sujuudda adciye badan bay leeyahy waxaa ka mid a subuuxun quduusu rabbuna wa rabu lmalaa'ikati wاlruux subxaana diljabaruuti walmalakuuti walkibriyaai walcadam subxaanaka allahuma bixamdika allahuma kfir li ma garan sujuudda marka ducooyinkay gaar la tahay allahuma aati nafsi taqwaha wazakiha anta khayru min zakaa anta waliyaha mawlaaha allahuma allahuma kfir lii allahuma ini acuudu biridaaka min sakhatika wabimacaafatika min cuquubatik wabika minka laa uxsi hanaan calayka anta kama athnayta calaa nafsik adii ducooyinkaas badan marka ducuu ducada wuxuu nabigu cala aqrab maa yakun lcabd min rabah wasaajid marka markaa ducaystow dhahay faqaminu an yustajaab in markaas waxaa dhici karta ama sujuud faaktiruu fiiha aducaa u dhahay faqaminu an yustajaab macnaa qur-aan lama akri karo rukuucdii sujuud ama rukuuc facadimuu fiiha rab oo dhahay ilaahay weyneeyo subuuxun quduus rablmalaaikati waruux subxaana ljabaruut walmalakuut taasaa la badiya sujuuddana waa la akriya laakin sujuud ducada loo badiya ama sujuud facadimuu faakthiruu min adducaa ducada badaya faqaminun waxaa mudantihiin an yustajaaba lakum in laka ajiibo nacam haye wawadcu lyadayni labada gacmood in la dhigo cala alfakidayni bowdyaha in la dul saaro fi ljuluusi juluuska oo ataxiyaadka yabsudu asagoo fidinaya alyusraa gacanta bidixeed asagoo fidinahay oo lugta bidixda uu saaraya bowda bidixda wayaqbidu lyumnaa gacanta midigtana uu soo qabdoona faraha uu soo laabaya ila almusabixata middaa tasbiixsatoo farmurugsatada aan dhahno maahan ama carabtuna sabaabay dhahan qofku markuu qofka caaya uu ku ishaaraya fa inahu yushuuru biha wuu ku ishaaraya mutashahidan markuu ataxyaadsanayo ila allahu markuu leeyahy marka yushiirudaasi kutubtu ka cabiraan yuxarikuhaana waa ka cabiraan culimmada badankeedu bayhaqi iyo maaragtay iyo shawkaani iyo waxay leeyiin yushiiru iyo yuxariku waa iska macnoo hadduu qofkan saa fartii usoo ishaaro kii kale soo ishaaro kii kale soo ishaaro ishaaradii taxriigna waa tao qofka fartii saa markar waa u dhaqaajinayo marka oo macnaheedu maahan kuleeyahy saa in loogu celceliyo laakiin sheekh alalbani isaga waxa uu ka fahmay in farta maaragtay la dhaqaajinayo taasuu ka fahmay laakiin mar aan ka fiiriyey maaragtay bayhaqi iyo shawkani siay u fasireen ishaarada iyo taxriigga bimacnaa waxba isku macnay leeyihiin saasay ku fasireen oo dhaqaajintaas una halkaa mar awo saasay leeyihiin iyo waliftirashu iftiraashka fii jamiici iljalsaat jalsaadka maanta ma arkaysaa badankooda oo jalsada tashahudka dhexe iyo maaragtay juluus bayna sajdatayn iyo jalsatul istiraaxa waxaa la yidhaahdo oo qofku marku ragcada koowaad markuu togado ragcada labaad uu kacaayo waa jalsatul istiraaxa ama ragcada saddexaad markuu tukado midda afaraad u kacaayo iyadana jalsal istiraaxa labadaas meelooday soo geli kartaa ilaa midii tashahud le tashahud bayba iska leh moogta marka jalsal istiraaxa marka ragcada labaad loo kacayo iyo marka ragcada afaraad loo kacayo soo gelayso intaasoo dhan marka waa iftiraash iftiraashkan waa sida hadda akh xabiib u fariistay waxaa weeye lugta bidixda inta la goglo inaad ku fariisatid lugta midigtaana inaad faraha intaad qiblada u jeesid aada maaragtay kor u taagto taasaa iftiraash la yidhaahda marka ayi jalsa oo keyra midda ugu dambaysa aan ahayn jalsaad kasta oo dhan iftiraashkaasaa sunnaa ama jalsal istiraax ha noqoto ama juluus beyna sujtin ha noqoto ama ataxiyaadka dhexe ha noqoto iyo watawaruku sindhuldhig fi ljalsati alakhiira jalsada ugu dambeysa oo macnaa ataxiyaadka labaad ah ama jalsada ugu dambeysa macnaa tawarug waa maxay ofxabaa idiin mathalaaya lugta dhan ayaa la bixinayaa marka lugta bidixda ayaa halkaa usoo bixinaysaa salkaad ku fadhiisanaysaa lugta midigtaana waa taagaysaa qof walbaa ha mathalo tawarug waa la yaqaana umaleyno laakin waa inaad haye qof walbaa ha sameey tawarug a hogkaas haye waa in faraha lagu dhulka qiblada saan loo jeediy faraha saan in loo jeediy halkan marka xanaabilada iyo shaaficiyada khilaafaa ku jira subaxoo kale shaaficiyadu waxay leeyihiin haadihi waa jalsa alakhiira saa darteed yustaxabu fiiha eesh atawaruc xanaabiladuna waxay leeyihiin waxa weeye haddii waxa lagu raba lagu salaamo naqsaan laba ragca ay yihiin iftiraashkaa marka sunno ah marka halkaasaa xoogaa iyadana khilaafa marka ku jira nacam haddii mar hadda maba aana soo fir laakiin maran xoogaa adilada fiiriyana waxaad moodaa inay xoogaa xoog badan tahay salaada subax oo kale iftiraashka inuu xoog badan yahay maadaama laba ragc lagu salaamo noqsanayo nacam waliftiraashu ayaa sunaa fi jamiici ljalsaati jalsaadka oo dhan oo midda ugu dambeysa aan ahayn iyo watawaruku in sinta dhulka loogu fadhiisto fi ljalsati alakhiira jalsada dambe lagu fadhiisto waxaa kaloo sunooyin kamid a watasliimatu thaaniya tasliimada labaad sababta nabigu calayh salatu slam kaana yusalimu can yamiinihi wa can shimaalihi xataa yuraa bayaadu khadi khadi dhafoorkiisa macnaa dhabankiisa ilaa laga arko wuxuuna yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah nacam iyo watasliimatu thaani salaadta labaad ilaa midda hore maxaan dhahnay rugni way tanna marka waa sunno wey marka insha allah salaadiina waa mahalay soo maa marka halkaas oo caaw noogu jooga insha allahu tacaala waxaa noo socdaa kitaabka maasha allah